dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiiba qof dhaliilayakulan wacan oo wanaagsan meel walba joogtan iyo si kasoo maqal raadiyaha cadaado idiin soo gaarayaba ku soo dhowaada barnaamijka xulashada wareysada raadiyaha cadaado oo habeenka soddon kale aad maqashaan marka laga reebo habeenada jimcaha
waxaan ahay madaxweynaha dowladda jubbaland waxaan ahay madaxweynaha dowladda galmudug waxaan ahay madaxweynaha dowladda somalilan
anigu waxaan ahay madaxweynaha dowladda puntland
aniguna waxaan ahay madaxweynaha khaatuma state
waxaan ahay madaxweynaha dowladda banaadir state
war ana waliba ahaa madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ay ii haysu kore waana ila gobsisu kore
anna waxaan ahay madaxweynaha dowladda everland
mar kale kulan wacan wanaagsan waa habeenimo sabdi axad ay soo gelayso taarikhdan ay ku beegan tahay lixda bisha shanaad ee abriil sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxyaabaha caawa barnaamijkan aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona buuq ayaa ka dhashay kulanka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya kadib markii loo diiday warbaahinta in goobjo ay ka ahdaan kulanka maanta ee looga doodayey ammaanka waddanka waxaan idiin soo gudbi doonaa faahfaahino ku saabsan qodobada kale barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona wafdi isgu jira xildhibaani wasiiro oo safar uga soo babaxay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa maanta waxay gaareen magaalada Garowe caasimadda Puntland si halkaas shir uga qayb galaan waxaan idiin soo gudbin doonaa shirkaas waxyaabaha diiradda lagu saarayo qodobada kale barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona ciidamada midowda Afrika AMISOM ee Soomaaliya ka howlgala waxay madaafiic xog leh ku garaaceen qaybo ka mid ah magaalada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose maamulka deegaanka Walaweyn Sokol ayay uga hadleen waxaan idiin soo gudbin doonaa faahfaahin ku saabsan waxyaabaha kale caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona dowladda maraykanka ayaa markii ugu horeysay qiratay in duqeymaha ay ka filiyaan soomaaliya ay khasaare ay ka soo gaartay dadka rayidka waxaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibyaal war-saxaafada ay soo saarta wasaaradda gaashaandhigga maraykanka qodobada kale barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona magaalada garowe caasimada puntland waxaa shir uga furmaya xogayaasha baarlamaanada dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka soomaaliya shirkaas waxyaabaha diiradda lagu saarayo ayaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibyaal gorruq qodobada kale barnaamijka caawa ku dhageysan doontaan haddii allaha waddan laga hela waxaa qayb ka noqon doona maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxay ku dhawaaqeen si kumeel gaar ay u hakisay xiriirkii xisbiyada siyaasadda ee dalka waxaan idiin soo gudbin doona saaxiibyal hadal ay warbaahinta la wadaageen waxyaabaha kale caawa barnaamijkan aad ku dhageysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona faahfaahin dheerada ayaa ka soo baxaya qarax maanta ka dhacay waddada soddonka ee magaalada muqdisho khasaare ayaa ka dhashay waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey waxyaabaha kalcawa barnamijkan aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona dowladda federaalka soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay qabatay xubin ka tirsan al-shabaab waxaan idiin soo gudbin doona saaxiibayaal xubinta dowladda federaalka soomaaliya ay sheegtay in al-shabaab ay ka mid ahayd iyo halka lagu soo qabtay qodobadaas wixii soo kordha xubintii kalamaan qaybaha dambe barnaamijkan caawa ku dhegaysan doontaan heesta madii garaadni iyaada isgargaartee haddii ay isku daysaan madii garaadni iyaada isgargaartee haddii ay isku daysaan guulaystayaado hedha guulaystayaado hedha kola dowrte sareysay gaari karayaan qodobadaas wixii soo korora ayaa barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontiin barnaamijka waxaa soo saara halkaana ka tabi doona anigoo xasan cumar axmed ibraahim saxiife ayaa barnaamijka ii farsamaynaya waa mar kale iyo xulashada wareysada dadkiisina u qabiilqabiil u qaybsamay baan aho qalbigu way oloolayaan intii quman oo dhaniyo qofkii ila aragti iyana way ila qabaan qabkiyo kibirkiis dirdiray isqoonsaday iyo isqabsaday qatarta ummaday gasheen intuu qabar laayay iyo qaarkii u faniin ku dilay qudhaba wixii aan ku weyn mid kasta qod u cararay iyo dadkii qulquloo badnaa qaxootiga wada noqdiyo qiimihii dalka iyo dadkiiyo qaranka soomaalinimo qaabaynu u heli karaa waayahay habeen wanaagsan ayaan leenahay saaxiib yaarad iyo hadaado ayaad degeysanaysaan kusoo dhawada barnaamijka waxaan ku bilaabayaa magaalada caasimadda ee muqdisho waxaa maantay magaalada caasimadda ee muqdisho ka furmay kulankii saddexaad kala fadhisanaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka iyo baarlamaanka federaalka soomaaliya maxamed muuse sheekh cabdiraxmaan ayaa kulanka shirgudoominaya waxaana kulankaas soo xadirtay boqol lixdan iyo afar mudane ujeedaha kulankaas ayaa ahaa kadoodista ammaanka qaranka wasiirada amniga xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa kulankaasi ku sugnaa marka laga reebo gudoomiyaha gobolka banaadir iyo taliya ku-xeenka haydan waskuda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed markii lagu wada kulanka inuu furmo ayaa waxaa gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya uu soo jeediyey in bannaanka loo saaro wariyaasha kulanka golaha shacabka ee looga hadlayay ammaanka ka socda xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo hadalkaas ugu dhawaaqay xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya sidan ayay noqotay buuq iyo sawaxan ayaana ka dhashay waxaana gudoominta gudoomiyuhu uu sheegay in loo baahan yahay in cod loo qaado boqol iyo afar xildhibaan ayaa u codaysay inay ka baxaan saxaafadda halka afartan laba kalan ay u codeeyeen inay joogaan saxaafadda sidaasna ayaa warbaahinta bannaanka looga saaray kulankii golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya intaas kadib buuq badan ayaa hariyey xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa xildhibaanada u sheegay inuu xiran yahay kulankii golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya codaan idin weydiinay waxaan idinku nidhi si loo ilaaliyo sirta amniga qaranka fadhigan wuxuu noqonayaa fadhi xiran ama fadhi furan boqol iyo afar xubnood ayay waxay u codeeyeen inay in uu noqdo fadhigan fadhi xiran afartan iyo laba xildhibaan ayaa waxay u codaysay waxay yidhaahdeen fadhigan ma noqonayo fadhi xiran baarlamanku baarlamanka baarlamanka maadaama aad diideen annaga xaq uma lihin xildhibaan iridka istaagay oo iridkaasi lagama baxay yidhi ma rabno in golaha uu noqdo meel buuq uu ka taagan yahay sidaa daraaddeed waxaan rabnaa in loo hoggaansamo boqol iyo afarta codaysay majority-ga in loo hoggaansamo fadhigan uu noqdo mid xiran kulan kulanka annaga maanta waa xirnay uu noo xiran xildhibaano ka tirsan golaha shacabkii baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa marka kulanka uu soo dhammaaday kadib hadalladan warbaahinta la wadaagay
annaga waxaan matelnaa golaha shacabka shacabka soomaaliyadan matelnaa ayagaan baarlamaanka ugu jirnaa shacabku wuxuu u leeyahay xaq inuu ogaado dowladdiisi iyo xukuumaddiisu shaqada ay hayso xukuumadda waxaa laga rabaa shaqada ay hayso in saxaafaddu joogto la dhegaysto la maqlo wax la qariyo meeshaan ku jiraa ma jiraan oberationska iyo shaqada ay qabanayaan lagama rabo magaaladan muqdisho dhibaatada ka jirta waa ka waraysaan afar iyo labaatan saac qarax baa ka socda wasiirradii iyo madaxdii hay-adaha oo la wacay qaarkood ma imaanin sidii taliyaha hay-adda nabadsugidda kusimaha ka ah qaar waa iska baqan yihiin guddoonka baarlamaanka mashruuca oo soo qaatay ee ah inuu baarlamaanka xiro oo la af xirana mana aqbalayno annaga dadka aan matelnana waxaan ku matelnaa in shacabku uu dhegaysto codkeenna oo maqlo dadka ayaan matelnaa marka haddii ilaah yidhaahdo saxaafadduuna xaq bay u leedahay inay maqasho guddoomiyaha waxaan ka codsanaynaa inuu sharciga aqbalo ixtiraamo dhegaysto dadka soomaaliyeed ee u baahan inay maqlaan xaq bay u leeyihiin guddoomiyaha golaha shacabka waye ma aha gudoomiye kooxeed ma aha waa gudoomiyihii golaha shacabka inuu gudoomiyihii golaha shacabka noqdaan kaa codsanayna waa mahadsantii wallaahi horta waxaa waaye waxaan ka xumahay maanta waxa ka dhacay baarlamaanka ayaan aad iyo aad uga xumahay waxaa la rabay in shicibka masaakiina oo dhibaataysan oo dharuxu baabi'inaayo naftooda iyo maalkooda oo jidadkii laga xidhay looga hadlo baarlamaanku noqdo baarlamaan shacabka matela maadaama aan ku fadhino codka shacabka laakiin waxau noqda baarlamaankii baarlamaan aan shicibka la dhihi karin maanta lagu matelaa laakiin waxaan leenahay shicibka horta dhibaatada hayda waan ka xunnahay boqolkiiba boqol laakiin maanta wixii ka dambeeya shicibku inay tashadaan ayna isku hadlaynin baarlamaanka ayaanu baaqaya sababtoo eh baarlamaanku ma ahayn in loo xiro wax yar oo fawda amba buuqa baarlamaanku waxa waaye sharciga nidaamka uu leeyahay dastuurka iyo xoroodaadka ku dhaqamo wixii nidaamna la mari aheyd shicibkana looga hadlo sidii wax loogu qabo lahay laakiin shicibka saas uma mateli kari baarlamaanka hadduu maalin walba shicibka loo shicibka waxaan ugu baaqaynaa inay ka tashadaan maanta nidaamkooda ayuu waana dhiba damashadooda dhaawacooda iyo wadooyinka xaririnta waana dhibaateeye waana la dhibee haddii in laga hadla loo baahdana arqaladayn ayaa imaanayda oo baarlamaanka lagdiisa ka imaanayda marka baarlamaanku shaqadu wahay waagi baan leenahay dhan kasta ha naqato amba ha naqato guddoon amba ha naqato xildhibaanada intuba way dibeen shaqada ay lahaayeen sababtu waxaa eh sharciga in la dhowro dastuurka ay xero dadku waxay qorayaanna lagu shaqeeyo shicibkaasaana midirnaa unuka dhibaatadiisa ayaanana dhibaysa wadooyinka ka xirnoo waddo walba dhagax laga dhigay islaamuntii masaakiinahay waad aragteen laamigay ku dhex umuloha ayaana saa ilmaha looga qaadu haayaa dhibaatada haysata wallaahi horta waxba waa layska weydiinaa tan آخر أكثر من واحد يسوي ديان بنجينا يا وأول دارنا شربك وأنا أول دارنا إن المتلو هون شربك دور لكن شربك دور تانو ما هيستو قد الله على قد أول دارتون أنا كمل هين حال لنا هاي إن الشربك شجعان قلت إن وحوهين أو دبعتنا كل عيدة أنا وإحنا كفكر شرب ودوني كهدي لحري هون شقم nool maalmeedkeeda uunan aadi karin oo kii maskiin ahaayo iska tabar yaray uusan mari karin waddada oo kuwii isgoolka dhiganayay waxay ku raaci jireen afar jibaar ay noqotay oo afar meeloodoo xiran iyo shan meeloodoo xiran ay ka kala gooshayaan oo meel walba ka raacayaan oo tadii ay ka raaci jireen amba gaari ay ka raaci jireen wallaahi dhibaatada shicibkaas ku dhacaysa ayaan ka xunnaha boqolkiiba boqol laakiin waxaan u sheegaynaa inaynan maanta ka bacdi shicibku aayahooda ka tashadaan ma dhehayno dhibaato dhiga ma dhehayno dhibdhiga laakiin aayahooda ka tashadaan diinta islaamka waxay qabtaa maad ku noolaa weysinka in laga haajiro haddii ay ku noolaa karkayna iskaga haajiraan faraynaa laakiin dhulka haddaan golaha shacabka nahay haddaan maanta fiiriyey wax ka dhacaya golaha shacabka dhexdooda shicibka matilaadaan u hay karnaha ma jirto haddii aan beenna sheego marka shicibka dhibaataysan oo dhibku haysto waddooyinku ka xiran yihiin oo qarabku ku dhacaayo maalin walba annaan loo soo kordhay wax sharafa iyo wax wanaaga waxaan leenahay ayiina ka tashada ayiina ka tashada maanta wixii ka dambeeyay goobjoog wuxuu goobjoog u yahay wakiillo shabaab oo barlamaanka soo dhex galay shabaabku wuxuu rabay in fawdada barlamaankan ka dhacdo ay ka dhacdo waxaa u sahlay dad sheeganaayo xildhibaanno inay yihiin ficilkooduna uu shabaabka u adeego waa arkaysa meeshu waxay ka sameeyeen shacabka soomaaliyeed meel kasta uu joogo waxaan u sheegayna in wejiyada aad maanta meeshan ku aragteen oo barlamaanka fawdo dhex keenay aad si fiican haddaa ummadda soomaaliyeed u barataan aniga shakhsiyan dadka maanta maanta meeshaas fawdada ka sameeyey ee diiday in barlamaanka soomaaliyeed xogaal u noqdo amniga meesha maraayo waa shabaab kanaa ka mida hadda sii socda kaasaa ka mid aan la barto waa shabaab waa dad shabaabka u shaqeeyo waa dad message inay halka shabaab wadiraan rabaan ay shabaabka yidhaahdaan anaa kula jiro waa shabaab maantay waa maalin weyn waa maalin ummadda soomaaliyeed ay barteen kuwa xildhibaanka sheeganaayo ee amni darrada magaaladan ka shaqayna waa maadsan
go'aanka guddoonka qaatay iyo siday wax ku bilowdeen intaba wax la aqbali kara maaha soomaali lagu mateli kara maaha baarlamaankaana lagu hogaamin kara maaha waa gartay xubno ka tirsan baarlamaanka waxay ku doodayeen in baarlamaanka hay-adaha amniga oo rabo inuu su-aalo weydiiyo sidaa darteed ay lagama maarmaan tahay in baarlamaanka dibajoog ay ka hadaan warbaahinta waa aad ka biyadiideen sababta maxay tahay waxa laga hadlaya waa amniga guud ee dalka waxa laga hadlaya waa muqdisho iyo xaaladda ay ku suganta waxa laga hadlaya waxa weeye naftayda iyo naftii shacabka soomaaliyeed cid aan ka maaragtay kala gorgortamaya amnigana ma laha naftayda meel ma saarna maxaa la yidhahdaa guddoonka baarlamaanka haddii uu rabo inuu qarqariyo maxaa la yidhahdaa uu kabar u noqdo ama uu daboolo hay-adaha amniga ka yeeli mayno waa xildhibaan annagana xildhibaanaan nahay marka arrimaha amniga markaan khaasatan u galo oo miidiyaha sababtan loo saarayo oo cudurdaar uga dhigay guddoomiyaha baarlamaanka waxa weeye waa si dee la jiifiyaa bannaan wax la yidhahdaa jira wuxuu oggolaaday guddoonka baarlamaanka inuu yidhaahdo askariga tiradiisa ma rabno inaan ogaanno dhufayska ay ku jiraan ma rabno inaan ogaanno cidda ay ku duulayaan ma rabno inaan ogaanno taasna ma ahayn ujeedka guud ee amniga ma ahayn in ciidamada iyo qurinta iyo maxaa la dhufayska ay ku jiraan iyo cadowga ay ku duulayaan midna inaan ka hadalno ma ahayn ujeedka ee waxay ahayd inaan ka hadalna ammaanka muqdisho iyo maxaa koosgareeyey maxaa sababay in ammaanka la sugi waayo dee dariiqaas waa waa lagu tegi lahaa taliyaha nabad sugidda waxaa ka waxaa jira wasiiru leeyahay wasiirkiisana waa fadhiyey dee wasiirka waxay ahayd inaan waraysanno kala dharagno ogaanno sababta ku kaliftay muqdisho inay sidaan u dayacnaato annagana ammaankeenna uuna u sugnayn shacabkii waa horaa la soo dardaray teennaa laisku haystaa maanta marka waa inaan ka hadalna xaqna waan u leenahay intaas waa waxa la isku gafay taasna taasna ma aha media in la yidhahdo baxa maanta dunida waxay maraysaa qof kastaa wuxuu wataa iphone iyo teleefon wax lagu duubi karo micno ma samaynaysa in mediaha baxa la yidhahdo si walba doodii dhacdo iyo codkii dhaco waa la ogaanaya marka guddoomiyaha waxay inuu sharafta ka xigo baarlamaanka si furan oo daah furan u furo doodana uu dhexdhexaadka codka sharci uu rabaa inuu maro waxaa la rabaa inuu maro sharci toban xildhibaan ayuu xeerosaadka ogol yahay ugu yaraan inay mooshin subaxnimada keenaan oy yidhaahdaan amniga waxaan rabnaa in kaamerooyinkan laga saaro magaalada miidiyaha in laga saaro baarlamaanka si daafurnaan aan u wada hadalno si hoose way dhihi kareen sharcina way u lahaayeen dee codaana markaas la gelin karaa laakiin guddoomiyaha inuu cod ka bilaabo sharci uma laha
magacyadina dhegaysta sunna waa jamaaca alitixaad alwuhda alaslax altabliiq alshabaab telefon jadiid alshiiq majmac lislaam alansaaru sunna xisb lislaam suufiya sanatariya qaadiriya saalixiya axmediya sayiciya iyo qaar kalona hadda aanu tirin karin kuwan ay daba soconayaan ama ay seer leeyihiin sidiq ayaan waxay faraan waxay ku sifoobayaan samuudiya waa nafruud safkii reer qoomaluud fircoon silicii ku dhacay halkii bay saarayn ilaahay saatir baa isagu samir iyo dulqaad la sugayo oo eegaye waxa ay dad samaynayaan dhulkaa lala simi lahaa haddii kale waxaad lama tihiin ss d f snm unc sdm ffnm unccb
diintan idinku dharshiyo allihii daa'imka ahay dibu taliya yaan layna odhan wadirki baaye dibu taliya yaynaan ka noqon dayro admigae dibu taliya yaan layna odhan wadadan jirine
dadyo qubayu ka tegey ee qaadir xallilay qaybii u naga xarrimay intay qaateen kulliba dadyo qubayu ka tegey wixii qaadir xallilay qaybii u naga xarrimay intay qaateen kulliba qaladka dembigay galeen iyaga oon ka qoomamayn iblaysku usii qurxiyeen
waayahay habeen wanaagsan ayaanadi leenaha saaxiib yaaraad iyo hadaado ayaa degeysanaysaan xubno ka tirsan xisbiga wadani ee maamulka somalilan oo maanta shashiraad ku qabtay magaalada hargeysa caasimadda maamulka somalilan waxay madaxweynaha maamulkaasi muuse bix cabdi ay ku eedeeyeen inuu fargelin xoog leh uu ku hayo xisbiyada ka jira maamulka somalilan sidoo kale waxaay sheegeen in madaxweynaha uu wakiil u noqday dowladda waddanka jabuuti islamarkaasna uusan ka shaqayn danaha shacabka deganada maamulka somalilan bismillahi raxmaani raxiim waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka intiina saxaafadda ka joogta iyo dadweynaha na daawan doonaba waxaa loo dheg taagaya ayaamahan laba arrimood oo xisbiga laga sugayay inuu war ummadda ka siiyo toore waxaa weeye wadahadalladii saddexda xisbi ee arrimaha doorashooyinka muddo dheer baanu wada hadlaynay saddexda xisbi iyo gooni gooniba anigoon tafaasiil u gelayn ummadda waxaan u sheegaynaa arrintaasi inay natiijo la'aan ku dhammaatay oo waxay xisb- saddexda xisbi isla qaateen oo meel isla dhigeen si ay inoogu suurto gasho habsami socodka doorashadu inaanay natiijo laga gaadhin tafaashiisheeda iyo cidda ee dalana war gaar aanu ka soo saari doonaa waxaa kaloo iyana jirtay eh, safiiro dalalkii daneeyaashaa ka socda oo aada u culus inay noo yimaadeen oy canaan la yimaadeen oy digniin la yimaadeen oo yidhaahdeen haddii doorashada ay dimuqraadiyaddu horu horu socodkeedu hakado in somalilan aanu tala dambe isaga noqon doonno sidaanu xolo qaban lahayn sidaanu caawin lahayn iyadana mowqifkii xisbiga waanu u sheegnay axsaabta kalena way sheegtay iyana talooyin bay keeneen wax ku oola oo haddii la qaato wax tari lahaa ee, taasina tafaasiisheeda waanu geli doonaa iyana war buuxa iyadoon la siin nimankii wax lagu heshiis yahay aanay qaadan ayay tegeen dee waxay yeeli doonaan iyaga u taalla iyo warbixintay soo celin doonaan arrinta ugu weynayna laga sugaya ayaamahanba oo qarankan aada u taabatay oo ummaddoo dhammi ka hadlaysay oo saamayn xun aynagu yeelatay waxaa weeye arrinta ganacsade axmed ismaaciil axmed cusmaan geelle ee, xisbi ahaan waxaanu goosannay annagu ilaa annagoo war buuxa hayna mooyaane inaanaan hadal alxamdulilah maanta way soo dhammaatay dee dowladdu soo hadashana waa arkayseen ganacsaduhu hafayeenkii ganacsaduhuna waa kii jawaabta ka bixiyey annagana waxaa noo suuro gashay inaan waqti dheer la qaadanno ganacsadaanu soo waraysanno oonu xog ka soo qaadanno arrinta maanta taagan waxaa weeye ninkan waa nin muwaadina muwaadin somalilanda weeye nin dalkan iyo dadkan laga xiga maaha waa maalgashadaha ugu weyn ee somalilan maalgeliyey iyadoon cid kale lacag iyo shirkadaha ajanabi ninka coca-cola keenay labaatan milyan warshad ah oo maantana halkay marayso iyo marketka haysato iyo potential earningskeeda marka la eego dhowr boqoloo milyan maanta lagu qiyaasiyo wuu garnaqsaday annagu sidii xukuumadda xukuumadda waxay hadashadeen bankii iyo dowladda jabuuti ee wakiil ka noqotay waxaan taariikhda la aragoo la macal baa dhacay nimankii dhexdhexaadka noqon lahaa ee weliba muwaadinkan xaqiisa u dooni lahaa way xukumeen madaxweynahaana xukumay afhayeenka madaxweynuhu madaxtooyada wuxuu ku hadlaa afka madaxweynaha wuu xukumay wuxuu yidhi waa tuug dambiile ah oo dal shisheeye soo dhacay oo halkan la soo galay wuxuu ku eedeeyey inuu xasilino darro dalka ka abuuray wuxuu ku eedeeyey inuu ictiraafkii dib u dhigay oo xudhimay madaxweynihii aynu doorannay ee ummaddu dooratay inuu maanta dowlad shisheeye jabuuti waa dowlad shisheeye ama aynu walaalahaano madiris ahaano waa inoo kala xadiisantahy sovereigntigeenu laba qaranoo derisaynu nahay laba qaranoo isku milmo ma nihin waxaa dhacday inuu wakiil xukuumaddu iyo madaxweynuhu u noqdeen dowladdii jabuuti waa aada iyo aada looga xumaado ummaddiina kala qaybisay qarannimadeediina shaki gelisay lagama filayn maanta inay xukuumaddu mowqifkaa qaadato waxay ahayd dowr shariifa inay qaadato oo dhexdhexaada oo arbitration ah oo isu soo jiida oo xog uruursi ah intiiba ka gaabisay maantana wax lagu aaminayaa oo arrintaa lagaga aaminayaa ma jirto cid uga fadhida inay go-aan wanaagsan oo dhexdhexaada iyo tallaabo wanaagsan qaadana ma jirto waa dhinac nin dhinaciina dee arrinta ma geli karo waxaa jirtay warbixintiisii anigu dee idiin fasiri maayo waa wada maqasheen oo waa haysaan waynu ognahay inaanu baana dee hawlyaraan lacag ku bixin markaad baan lacag ka qaadanayso damaanad baa la dhigaa rahana oo isagu soo qiimeeyo oo intii uu ku siinayay in ka badana waa qaynuun dawli ah arrintaasi isagiiyo baanka ka dhaxaysa hantidiisii halkaa taallay ee baanku loo wareegay inay dhammaysatay labaatankii inaanay dhammaysan axmed iyo baankay u taallaa waxa xukuumaddani wax kaga leedahay oo meelay ka soo gashaa ma jirto waxaa timi axmed hantida ka maqan waa nin muwaadino reer somaliland hantidu halkaasay taallaa hadday dowladdii somaliland iyo madaxweynaheeda uu jabuuti wakiil ka noqday dee taana wakiil ka noqday ninkaa wixiisa u doono oo dhexdhexaada ka galo ha yidhahdo war ninkan waxbaa ka maqane ka dawbaxa ma aha in la yidhaha axmed adigu dawbaxa boqol iyo siddeed iyo labaatan milyan ayuu sheeganayaa inay kaga maqan tahay dowladda jabuuti waxay ahayd xukuumaddu taana inay ka hadasho waxaa jirtay qaabka maxkamadeena loo soo mariyey uu axmed kaga cawday ninkii wax loo sheeganayo ahaa dowladda jabuuti hadday go-aan maxkamadeed keentay oo baanku keenay dee in lala wadaagayahay lalama wadaagin hay-adihii oo dhan bay soo martay waxay u timi maxkamaddii racfaanka mana ogeyn loomana sheegin waxay hayduun go-aan deg dega inta la gaadho la yidhi axmed waxaagi waa la xayray ee dowbaxa maantana arrintaa maxkamad somaliland oo lagu aaminayaa ma jirto go-aankay soo saartaana go-aan soconaya ma aha ninkani wuu dhacan yahay dhac dushiina laguma garamo waa murti soomaaliyeed dhac dushii laguma garamo dowladda somaliland waxaanu leenahay arrintaa waad ku ceebowday waad ku jabtay meel xun baad iska taagtay dhexdhexaadna kama tihid adiga maxkamadahaadana cid aaminaysaa maanta oo odhanaysaan dowlad ahaan baanu ku gelaynaa iyo maxkamad garsoor baanu ku gelaynaa ma jirto waxaa loo baahan yahay axmed waa maqlaysaan hadalkiisii waxaan ku soo gunaanadayaa isagu uu sheegay inuu dawbixiye yahay iyadoo waxaasoo dhammi ka maqan yihiin inuu dawbixiye yahay ha laga dawbaxo qaabkii looga dawbaxayena ha la yska arko oo ha laga wada tashado warniyahow waagii aan aaday gobolka waqooyi galbeed soo garan maysa yur oo maxaad igu cayday jamhuuriyadda somalilan dheh
warniyahow waaba fogeeye adaba iga fiicanoo waxaa tidhi dhulkii soomaaliyeed
oo ma sidaasayba ahayd arrintu waa saas weliba iyagu isla quman misaasaha ahaa qiriyo misaasaha ahaa qiriyo qabriga la iskeynayo qudhoo baxda naga xigtiyo
waayahay kulan waxna wanaagsan aan idin leenahay saaxiib yaal raadiyaha cadaado ayaad degeysanaysaan magaalada garowga caasimadda puntland waxaa maanta howshir uga furmay waxwayaasha baarlamaanada dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka soomaaliya waxaana xubnaha maanta halkaasi gaaray soo dhoweeyey gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi cabdixakiin maxamed axmed oo la yaqaan dhoobadareed xogayaha joogtay ee baarlamaanka federaalk soomaaliya warbaahinta kula hadlay magaalada garowga caasimadda puntland ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyey kulankan iyo waxyaabaha diirda lagu saarayo maanta oo ay taariikhdu tahay toddobada bisha afraad waxaan ku soo dhoweynay garoonka diyaaradaha ee janaal abshir wafdi ballaaran oo hogaaminaya xogayaha guud ee golaha shacabka xaaji cabdikariim buux wafdigan oo gogol xaar u ah wafdi ballaaran oo iman doona berri siddeedda bisha afraad oo ka qaybgelaya kulanka shanaad ee afhayeennada golayaasha xeerdejinta soomaaliya oo ka dhacaya caasimadda garoowe soconaya muddo saddex beri ah kulankan oo ah kulankii shanaad waxaa lagu qabanayaa caasimadda garoowe ee puntland waxaan leenahay soo dhowaada soo dhowaada soo dhowaada leenahay waa mahadsantiin dhammaantiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta ay maanta waxaan soo gaarnay caasimadda garowe anna waxaan nahay wafdiga dadka ka soo horeeya oo diyaarinaya wixii loo baahnaa oo dhan waxaan adigu mahadnaqaynaa sida baarlamaanka eh, puntland uu noogu soo dhoweeyey eh, madaarka iyo sida u sii diyaariyeen ee wax walba diyaar uga sii dhigeen wafdigaasina wuxuu imanayaa berrito u ah hayeennada eh, golayaasha xeerdejinta ee jumhuuriyadda dimuqraadiga sooma jumhuuriyadda federaalka ee soomaaliya taasi oo shir muhiima ku leh halkan oo shirkii shanaad oo nuuciisa oo la qabto ah waxaana martigeliyey baarlamaanka puntland ayaa martigeliyey ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu u fududeeyo eh, howlaha la xidhiidha eh, maaragtay diyaarintaas iyo dadka badan ee imanaya inuu ilaahay u fududeeyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa anu waxaan ahay xogyaha guud ee eh, golaha shacabka waxaana ila socdaa eh, dhammaan xogayaashii guud ee xeerdejinta kale oo dhan marka waxaan nahay annagu hordhac aad iyo aad baa mahadsan
waxaan maqli jiray israa'iil ayaa dhulka reer falastiin derbi ku wareejisay adeer maqal way soo dhaaftay kenya oo dhaqanka yahuudda xambaarsan ayaa hadda keenna ku wareejinaysa adduunyo goormaa beerlafa yeeshay ma kukuuyaana hawaysatay waxaa la yidhi ishiisa laga arkaa ushiisa lagu dilaa intaan kala qaybsannahay cid kastaaba wayna hawaysan ma kula tahay damaca kenya kiina midayn lahaa inuu yahay hadalkama taagna waxaa la yidhi baadi kugu raagtay lihi baad moodaa kenya dhul horaa ku maqan haddana mid kalay rabtaa waxaa la yidhi wax badso wax beelay dhashaa aarmay kii hore weyda kollay cidday soomaali ku kacdo kabahay ka orodaa waar kenya ayaa waxu sheega
qiriba maysaan biya qalbiga miyaa idin qallalay qalbigi miyuu idin qallalay qiyaamo warbaa idhi
raadiyaha cadaado ayaad degeysanaysaan barnaamijka xulaashada wareysana waa la socotaan saaxiibyaal wasiirka arrimaha gudaha federaalka dimuqraadiyiinta maamulka puntland maxamed cabdiraxmaan dhamacad oo maanta dahafaraya kulan looga hadlayey dimuqraadiyiinta iyo sidii loo joogtay lahaa nidaamka qabiil ee kumeelgaarka ah ee deegaanada maamulka puntland ayaa sheegay in maamulka puntland ay ka go'an tahay sida doorashada maamulkaasi qabiil looga samanta bixin lahaa
mudanayaali marweyn ugu horreyn waxaan halkaan jeclahay inaan uga mahadceliyo hay-adda b d r c oo inoo soo agaasintay inoona soo diyaarisay kulankeena maanta halkaan aynu ku leenahay oo aynu uga hadlayno fursadaha jira iyo iyo iyo challengeska jira ee ku aadan barnaamijka democratizationka ama doorashooyinka puntland aada iyo aadna waxaan uga mahad celinaynaa sida ay inakugu soo diyaarisay ugu martigelisay dadkan sharafteed halkan maanta isugu yimid ee qaybaha kala duwan ka socda iyadoo weliba xilligii bilowga ahaa aynu ku jiro waxaan kaloo jeclaha inaan halkan uga mahad celiyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha halkan maanta isugu yimid ee na siiyey waktigooda inay nagala soo qaybgalaan madashan oo ay ka mid yihiin wasiirada oo ay ka mid yihiin aqoonyahanka oo ay ka ka mid tahay tibek oo ay ka mid yihiin qeybaha kala duwan ee bulshada oo ay ka mid yihiin un aada iyo aada ayaa umahadsantihiin runtii sidii horey baa loo yidhi oo p d r c intii ga horeysaba ay yidhaahdeen iyo un kuba madashani maanta waa madal muhiim u ah maarata rabitaankeena la xiriira inaan dalka ay ka dhacdo doorashooyin ku salaysan nidaamka dimuqraadiyadda haddii lahayn aada iyo aad baan waxaan runtii u arkaa inay jirto fursad ballaaran oo ku aadan maanta inaynu ka bixi karno sida halkan ay b d r c ciwaankeena oo kugu soo dhigtay iyo wasaaradduba inaynu ka bixi karno habkii soo jireenka ahaa ee ay ku dhici jireen doorashooyinka puntland oo aynu u gudbi karno nidaamka xisbiyada badan ee dimuqraadiga ah haddii aan lahayn sababtuna waxa weeye inta badan waxaynu arki jirnay in xukuumadihii hore ay barnaamijyadan bilaabaan ka hadalkooda markii waktigooda gabagabadaya laakiin maanta in xukuumadda cusub iyo madaxweynaha kenya saciid cabdullaahi deni ay horey u bilowday ilaahay ugu horreeyey ka hadalka iyo baraarujinta iyo wacyigelinta la xidhiidha nidaamka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka xisbiyada badan waxay muujinaysaa sida ay inoogaga go-an tahay ka xukuumad ahaan iyo ka bulsho ahaanba reer puntland maanta inaynu ka guuro nidaamka hore ay doorashooyinka aynu ku dhici jireen oo aynu u guuro nidaamka dimuqraadiga ah haddii lahayn waxaana laydinka rabaa sida halkan uu ka sheegay guddoomiye ku-xigeenka guddiga kumeel gaarka tidek maxamuud soofe in wax badan oo ka mid ah waxyaalihii loo baahnaa hadday tahay shuruucdii hadday tahay nidaamkii hawlgallada wax badan oo ka mid aha waxyaalihii loo baahnaa in hore loo diyaariyey waana ilaahay mahadiis weeye inaynaan maanta dhahayn waxaynu ka bilaabaynaa meel bannaan baynu ka bilaabaynaa ee aynu leenahay waxaan u baahannahay wixii jiray inaynu ka dhabayno oo hawlgelinno wixiina ka dhimanna aynu diyaarsano haddii lahaydma xukuumadda cusub iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo si gaara u qaabilsan arrimahan doorashooyinka ma aha ku talagalkeeda iyo ujeedadeeda midnana inay wixii horey u jira shaqo lasoo qabtay intay meesha ka saaro inay shaqo cusub bilowda qorsheheeda kuma jira haddii lahayd laakiin waxa weeye waxaan rabnaa waxa la wixii inoo yaalay ee hadday tahay shuruucdii sharciyadii maxaa la yidhaha makaaniyaadkii kale inoo samaysnaa in laga faa'iidaysto dib loo eego meeshii u baahan wax ku daris wax lagu daro horeyna loo socda haddii lahay ujeeddada wasaaradda iyo guud ahaan xukuumaddu waxa weeye inay jahayso muujisana rabitaanka ka dowlad ahaan inaan rabno nidaamkaasi haddii lahayna dalka inuu ka hirgalo oo laga guuro nidaamkii hore si taa loo helana waa inaan muujinaa sida maanta halkan aynu ku hayno madashaan in dadkii qaybihiisi kala duwanaa ay ka qayb galaan aragtidooda ka dhiibtaan fikirkooda ka dhiibtaan mudanayaal iyo marweyeen maanta halkan waxaan rabnaa haddii lahaydmo in fursaddan aan uga faa'iidaysano maadaama dad ay isugu yimaadeen khubura ah oo barnaamijkan siyaalo kala duwan uga soo shaqeeyey oo aan ka xusi karo maxamed xasan barre oo ahaa guddoomiyihii guddigii tidek xilligii iskudaygii ugu weynaa la sameeyey barnaamijkan inuu hirgalo oo ay ka mid yihiin guddiga tidek ee hadda inoo shaqeynaya oo ay ka mid yihiin khuburo ilaa intii la aasaasay puntland kasoo shaqeynaysay ama dhinaca civil society-ga ee la xiriira barnaamijyadan oo ay ka mid tahay b d r c oo ay ka mid yihiin shaksiyaad kale halkan maantay kasoo jeedin doona maxaa la yidhahdaa xogeyna la wadaagi doona iyo in badan oo kale oo halkan maanta fadhido aana soo koobi karin fursadda aynu halkan maanta isugu helay waxa weeye inaynu si furan isula wadaagno fursadaha aynu haysano iyo caqabadaha aynu horyaala iyo talooyinka ku aadan sida aynu u maarayn karno caqabadaha ugana faa'iidaysan kara fursadaha haddii lahayd waxaan ku celinayaa haddii lahaydna inaan jecelnahay barnaamijkaas inuu inoo dhaqaaqo si dhaqsaa aynu helno jadwalkiisii oo dadka soomaaliyeed gaar ahaan reer puntland aynu u bandhigno sidii laguna wacyigeliyo sidii looga qayb qaadan lahaa si dhamaystiran haddii lahaydmo iyo dadka kale waxayna la wadaago ay ka mid tahay beesha caalamku oo aynu rabno waxyaalo badan oo ku aadan barnaamijkan inay gacayna ka siiyaan haddii lahayd waxaan rabnaa in maanta halkan waxaa ka soo baxaya kulankeenaan iyo tilmaamaha iyo xogta aynu halkan ka aruursanaa aynu wato midina ku hagta tillaabooyinka aynu u baahannahay inaynu ku shaqayno hadday ahaan lahayd xukuumad ahaan hadday ahaan lahayd guddiga kumeelgaarka ee tibet iyo hadday ahaan lahayd guud ahaan reer puntland waxaan kaloo rabaa halkan inaan ka xuso sida hadda uu gaay sheegayba waxaa jira doorashooyin qorshaysan hore loogu qorsheeyey maxaa la yidhaha heer federaal maxaa la yidhahdaa xafiiska doorashooyinkuna halkan ay kuleeyihiin xafiis ay kuleeyihiin gaari wuxuu sheegay in uu rajaynaya in aan wax ka qaadano ama maxaa la yidhahdaa xiriirka la sameeyo sidaan loo soo daadiji laakiin haddii lahayd waxaan filaynaa in ay waxna ka bartaan oo nidaamku uu noqdo mid saan u shaqeeya dhinaca kale u shaqeeya haddii lahayd taasna waa ku talagalka iyaga annaga ma rabna inaan caqabad hadda ku noqono dhismaha soomaaliya qayb weyn baynu ka nahay hooyaan u nahay waxaana rabnaa inaan door lixaada ka qaadana haddii lahayd laakiin wax doorka lixaad kaloo laga qaadanaya waa inuu yahay mid horey looga heshiiyey sida u dhacaya haddii lahayd keena inoo gaarkaan aan dhaqaajino siduuna kugu hir karo aada iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad baynu ku mahad celinayaa si kulankuna waa inoo furan yahay waxaana rajeynayaa maanta halkaan macluumaad badan inaan iskula wadaagno
dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada
qur-aankaw soo noqdono afarya towbo dhaha soomaali qalocane qafrabag qafrabag qafrabag qafrabag soomaali qalocane kulan waxaan wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal rad iyo xadaado ayaad degeysanaysaan barnaamijka xulashada waraysadana waad la socotaan waayahay habeen wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal rad iyo xadaado ayaad degeysanaysaan war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa waxaa lagu hakiyey wada shaqayntii kala dhexaysay ururada iyo xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa ku horgelisay dhammaan ururada iyo xisbiyada siyaasadeed ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed inay dib u dhigtaan shaqooyinka uga qoraysnaa inay ka qabtaan deegaanada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya sidoo kale koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa sheegtay inay aada ugu farxsan tahay islamarkaana ay taageersan tahay dadaalada hanaanka doorashooyinka xisbiyada badan ee la doonaya in dalka laga hirgeliyo heer dowlad federaal iyo heer maamul goboleed war-saxafeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa u qorna sida tan wasaaradda arrimaha gudaha dowlada hoose iyo dibshosiinta ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyadoo ku faraxsan islamarkaana taageersan dadaalada hanaanka doorashooyinka xisbiyada badan ee la rabo in dalka oo dhan ay ka hana qaadaan heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha dowlada hoose iyo dibshosiinta ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyadoo qadarinaysa tixgelina siinaysa xuquuqda ururada siyaasiga ah ee ududhexaadka u ah hanaanka xisbiyada badan ee dalka wasaaradda arrimaha gudaha waxay ku wargelinaysaa dhammaan ururada xisbiyada siyaasadeed heer federaal iyo heer dowlad goboleed inay dib u dhigtaan dhammaan shaqooyinka u qorshaysan inay ka fuliyaan gudaha deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya inta laga soo saarayo heer u gaar ah oo faahfaahinaya qaabka iyo dhismeedka xisbiyada siyaasadeed sida ku cad dastuurka kumeelgaarka ah ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cutubkiisa shanaad qodobka lixdan iyo saddexaad farqiisa labaad islamarkaana laga soo dhammaystirayo dhammaan siyaasadihii iyo sirdihii lagu hortegi lahaa geedi socodka dimuqraadiyiinta iyo doorashooyinka waddanka
haddii dhurwaa xaakim laga dhigo arigu xaquuqdiisa ma helo gabadhay kuma fahmina maxaad ka wadaa waxba gabadhaha weydin su-aasha aniga kaaga jawaabaya waa sida maamulada ka jira deegaanadeennu aan u aaminay ayaguna dee hoos laaluushka qabyaalad eexda isku dirka ay ugu dhaqmayaan allah cadaaladu cadaaladu goormay imaan dadku goormay garan dantooda dadku goormay garan waxa ay yihiin gabadhaasaa ina wada caqli dhaanto oo waa la wada ogaa waana la wada ogaan dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay
waayahay habeen wanaagsan idin leenaha saaxiibayaal rad iyo xadaado ayaad degeysanaysaan madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullah farmaajo ayaa xafiiskiisa maanta ku qaabilay wafdigu hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda dalka eritrea mudane cismaan saalax iyo la taliyaha madaxweynaha waddanka eritrea mudane yamin gibriib wafdi aan hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda dalka eritrea ayaa madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya soo gaarsiiyey fariin iyo islaan ay wasidan dhigaysa dalka eritrea asaasha afwaaka iyagoo sidoo kale warbixin ku saabsan boqoshadii ay ku tageen somalilan la wadaagay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo kulanka madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdiga reer eritrea ayaa waxaa lagu lafaguray arrimaha gobolka daragelinta isdhagalka dhaqaale ee geeska afrika iyo sidai labada dal iska kaashan lahaayeen dhinacyada ammaanka dhaqaalaha iyo siyaasadda safarka wafdiga eritrea ee magaalada muqdisho wuxuu daba socdaa booqashana hore ugu yimaadeen soomaaliya oo looga gol leeyahay xoojinta xiriirka labada dal iyo sare uqaadida wada shaqaynta labada dowladood madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya waxaa kulankaasi ku welinayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka soomaaliya mahdi maxamed gulad qadar
dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qaarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kuman yaho qofiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qardibay
waayahay kulan waxaan wanaagsanaya dillana saaxiib yaal qiimihii dambe barnaamijka ayaan isla soo gaarin ku soo dhawaada xubintii aad ku xiisaha badnida ee kalama
hayaay hayaay hayaay ka soo kacay hayaay hayaay ka soo kacay hayaay war muuse bixi iyo farmaajaabe axmeda ballan qaaday inuu dhexdhexaadinayo naga aamus aryaa aryaa aryaa ka soo kudaay aryaa aryaa ka soo kudaay aryaa war hirshabeelle ciidamadii waa ku laabteen difaacoodii ku jiraane naga aamus aryaa xaad igu aamusi haysaa baarlamaankiba waa aamusi diideene war baarlamaanka war uniin doorani kowdhe war jaylay koona anfaw yoonay kooniin anfacana nagaga kora geegatii limbalansnaya hayti baarlamaanka inoo budi ibbi inshalbaha waa la kala baha budi ibbiya loo kala baha siisanan la haytan geegirel dhaayi dhoobala inshalbahi gudoomiye maday mursal madimey laha fadheedii may arey may bagobe dastuurka may weelay inoo saxaafada binaanka libii kor ya eri meelisan een een een ka araasan may weelya ka beegi usiina madaaska dambe od usubang angaadi reed may leehatana may weelay saxaafadii ino gudaha gala waldiidii may weelay baarlamankii hasaasaskarahi ogaada waari banaanka halbiyo ari walaagili sheegi jari mahahe aryaa ayaan hore haan haantaad dhihi jirta berigana xaytaa weelalaad keentay war guddoomiyuhu waa kii arbacadii yidhi sabdi waxaan amniga ahayn laga hadli maaye waa maxay maanta saxaafadan u yidhi ha laga doodo war aan helasaas mee hujaay leeshadii koyti may leeray haaje mursalaka ersheegadaasa war maanta garoonka golaha shacabka waxaa lagu ballansanaa ciyaarta amni derbi labadii koox markay soo shir tageen istraygooda iyo weeraryahanada ay arkeen inay kala baqeen bay saxaafaddii ku andacoodeen roob baa daay bayna yidhaahdeen ciyaartiina waa la baajiyey saleema derbi hoon fiirsana goormaa noogu dambaysay war waaba jiilaale hadmi roob ku tahay war baarlamaanka maanta waa tii loo ballansanaya bur iyo biyo in loo kala baxayo waa tii la isku ogaayo ama golaha shacabkuu noqonaya ama golaha sacabkuu noqonaya marka maanta waxay u kala baxeen golaha sacabka iyo golaha shacabka markay heshii waayeen waa la soo xidhay maantana far baan mayrayaa hey fadhiya geelu miyay maree haddana war maanta golaha baarlamaanka fashilkii ka dhacay saxaafaddaa ka mas-uula sababtoo ah golayaasha dowladda federaalka ay wax la sheegi kara kama shaqeeyaan waxay u waalayaan oo u dhexgelayaan war maanta saxaafaddu xasaanada ayay yeelatay baarlamaankina waxuu ku kala qaybsamay waa joogayaan iyo waa baxayaan kadibna ciidanka amniga waxaa la arkay iyagoo saxaafaddii baryaayo iyo xildhibaano saxaafaddii difaacayo hadda maanta xasaanad lama filaana ayaa saxaafadda u soo hooyatay war ani heeska dhaway oo dhagansada madaygii iduufay eedaya idaacada suma dhihin warbaahinta yay soo galeen albaabada dhinhindhinwar horta golaha wasiirada ayaa shir degdega hoon caadi yahayn ka yeeshay arrinta kulanka baarlamaanka ka hor marka waxaan u malaynayaa go'aan kor ka soo baxay inuu baarlamaanku ku kala qaybsamay mudane guddoomiye waxaan ka codsanayaa shirka baarlamaanka ee amniga dalka looga hadlayo inaanan loo ogolaan saxaafadda madaxa bannaan si loo ilaaliyo sirta qaranka war kulanka baarlamaanka ee luu kala tegey taliyaashii wasiirada laga wacay way joogeen laakiin waxaa ka maqnaa fahad yaasiin iyo injineer yariishow jarta saasa waabka galiim aha war niman yahow ilaa arbacadii xukuumadda qaybta amniga waxaa la isku dayayay in cadaaladda laga badbaadsho maantaana laga badbaadsho war maanta goolax barre wuxuu yidhi golaha waxaa ka buuxa xildhibaano shabaab ah midkaa sii socdaa ka mid ah ayuu yidhi war yaaniga fartaada ha igu soo taagin qolada baarlamaanka burburinayso labada mushaar qaadataad ka mid tahay ayuu ku jawaabay asmacni yaa shaab khalli baalak khalli baalak war turubkan oo bigilinka biine ranka lahan reebna meelaka nasida ma arag u haayaan war xildhibaan selim waxay tiri baarlamaanka marka la xiro gabdhaha xildhibaanada ah ha joogaan si aan aayaha baarlamaanka ugu tashano kadibna xildhibaan dalaxa istaagay wuxuu yidhi odayaasha baarlamaanka ha haraana si aan aayaha baarlamaanka ugu tashano aryaadhaha anigu amba golo shacab ha ahaado amba golo sacab ha ahaadee waxaan dhihi lahaay ogow shimbirayahaw heesaashe kadaan u ku shacbaysaana shimbirayahaw heesaashe kadaan u ku shacbaysaana warheesku sidan ma hadliyow ee wuxuu ahaa shimbirayahaw heesa hees wanaagsan heesa aryaa heestaas ninka maqool ku dhegaysta adigana ku maqlay beriga xow laameeriya u dhima laha yaahu warnimayow horta bugti iyo balaayada allah naga hayo jidadkii weli sidii ay u xihan yihiin jugtina weli waa dhace dadkana qofkii kaa hor yimaada wuxuu leeyahay annagaaba jidaan marna weyne waxaanu xaggay soo maraan war anigu waxaan u maleeyey jidku shabaabka ma xiran shacabka uu ka xiran yahay war ayadoo boolisku ka digay qaraxa ayay dugsigii tababarka booliska hortiisa bug ka tiri marka waxaa la yidhi weli alla jugtii bay wadaan ururadii jaan jiriddiiyo dugsigii booliskay kaga jibaadsheen jaaniskiina wou furan yahoo joojin mahayaan dadku wuxuu u jeebaysan yahay jaadwalayn kale aryaa abwaan ibraahim cali wuxuu yidhi ow jidkoo xiiran joogtaan dheece ka soo jawaaba jaalayaal jidkoo xiiran joogtaan dheece ka soo jawaaba jaalayaal aryaa jid waa xerasho jeenanna waa qaadasho war nala sugaan sharifka cabdille uga jawaabe jidkoo xiran jugtaan dhece jenaraal gogle ka soo jawaab sugay jananku marka googlaha kaaga eegay ha ku degdegine war madaxweyne farmaajo wuxuu yidhi labada sanoo soo socota qolada qaraxa wadda dalka waa ka sifaynaynaa si madaxda kaloo imaanaysaa shaqo aan la hor taagnayn ay u qabsadaan waxaan idin idhi dib iyo duxmo waa daashatee dalkan iyo dadkan walla dawladid waa u daran yihiin allah u naxariistay abwaan abshir bacadle wuxuu yidhi dadkaani dawlad waa rabaan waxaase diidan duul qarsoon war adinku balaayadii bugtad aragtaane muqdisho tartan nabadda oo maharajaan ayaa ka dhacay waxaana furay tartanka gudoomiyaha gobolka iyo wasiirka dhallinyarada khadiijo maxamed diiriye nambar afar ortii kasoo bilowdayna waxaa lagu tegey daljirka dahsoon wiilii gabar ayaana ku guulaystay waryaha tartanka orodka ee ruwaandu ka dhacay soomaaliyana kaalinta saddexaaday ka gashay waxaana ku guulaystay wiilkii jabuuti bilada dahab kaa qaatay war khadiijo maxamed diiriye way u hambalyaysay waa u hambalyaynaysaa xaggee ku aamustaa war wax ma ogidine tartanka nabadda iyo orodka wuxuu ka dhacay gaalkayo madaxweyne xaafaana ka qayb galay wuxuuna yidhi waxaan la yaab oon goobjoog u nahay gaalkacyo inay nabad tahay shangaanina xabadi ka dhacayso aryaadhaha war ma haysiina eritariya wafdiyaa ka yimid wafdi ra'iisul wasaaruhu hogaamiha ayana maraykankay u socdaanaa la yidhi mugga meelaa nabad ahayd miyaa wafdi yimaad waftise ka baxa war guddoomiyaha maxkamadda shabeellada hoose waxa uu yidhi wax xafiis ah oo aan gobolkaasi ku leenahay ma lahan wax mushaar ah oo aan qaadanana ma lahan waryaalehen waryaalehen ganacsade reer somalilaana oo la yidhaahdo axmed cismaan geelle waxaa isku haystaa faransiiska jabuuti iyo somalilan lacagtiisii dhammaydna hargeysa iyo jabuuti bay kala taallaa bangi uu lacag ka sii qaato ka amahdayna wuxuu leeyahy waa lacagtaydii si uu ku dhegsan yiba marka arrinkaasi ictiraafka somalilan ayuu khatarba ku yahay war adiga somalilan ictiraafaa sheegtaa inaga tag aryaa majacabeesa meel kaley ka muulax muulax leeyihiin ma maqalo war maraykanka duqayntay shabaabka la tiigsanaya waa joogteeyeen shabaabba qaraxyaday muqdisho la tiigsanayeen waa joogteeyeene war afka warsan uusa karoogsadiilay dhaalaaray mahay bilaayadun afkiinka haytan
aad iyo aad umaasi yihiin saaxiibada xubinta kalamaan ku soo dhawaada heesta beligo barnaamijka hiddaban qaaday
migeena talisa go'aankii ay keenaan migeena talisa go'aankii ay keenaan haddan garabka lala qabaan un lalaa giraan girin haddan garabka lala qabaan un lalaa giraan girin oo goolkay dhaliyaan gedkaliigu laasaan oo goolkay dhaliyaan gedkaliigu laasaan
heestaas waa maqlaysaan waxay gabagabo tahay barnaamijka caawa soo saaray in lana socodsiinaya anigu xasana cumar axmed ibraahim suxeefa oo barnaamijka ii farsameynayay sharmaako sulan oo gacan ku geystay soo saaristiisa intaasaan kusoo gabagabanaya tan intaan barnaamijkan dib dab ugu kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu
guulaystayaalo hedha tola towrte sareysay gaari karayaan Thank you. bigeena talisaa go'aankii ay keenaan bigeena talisaa go'aankii ay keenaan waxay ugaadgu leeyihiin haddaad garaani weydaan waxay ugaadgu leeyihiin haddaad garaani weydaan ifadaan samaynoon kala guraanadaadus ifadaan samaynoon kala guraanadaadus waa guul dargiyo ciilku guudubatay marada haddaan gaab soconay waa guul dargiyo ciilku guudubatay marada haddaan gaab soconay guulaysayaalo geedha gola dowradee sareysay gaari karaya guulaysayaalo geedha gola dowradee sareysay gaari karayaan bigeena talisaa go'aankii ay keenaan bigeena talisaa go'aankii ay keenaan goortaydin maqashaan haddaydaan hirgelinayn goortaydin maqashaan haddaydaan hirgelinayn oo talagantootaan amad gabii dhaclaysaan oo talagantootaan amad gabii dhaclaysaan maysuuni wuu diray hadduu idinku geylamo idinna aad guuxdaan maysuuni wuu diray hadduu idinku geylamo idinna aad guuxdaan guulaysayaalo geedhaan gola sawuradee sare intay gaari karayaan guulaysayaalo geedhaan ೂರದೇ ಕರೆ ಕರೆಯ